haatanna waa hambalyadii iyo heesihii barnaamijka xiisaa lahaa waxaynu haya wariyaasha ibraahim xasan danduray iyo caashe ibraahim caasha cood
waa mar kale iyo barnaamijkeeni xiisaa lahaa hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkan dhambaalka ugu horeeya uu naga soo gaaray hooyo luul aadan xuseen dhammaan reer axmed cismaan jeelle oo kale ah abshir caasho jamaal ayaan iyo reer cali cismaan jeelle reer cumar cismaan jeelle reer salaad cismaan jeelle reer maxamed mukhtaar reer maxamed cabdi iyo dhammaan qoyska iyo qaraabada waxay taanid dhalasho oo farxadla u dirayaan muxyidiin axmed cismaan iyo nasro maxamed mukhtaar oo ay gabarh ugu dhalatay magaalada muqdisho sideed iyo tobankii bishan abril ee sanadkan laba kun sideed iyo toban inkastoo weli gabadhaas magaceeda aan nala soo sheegin haddana waxaan leenahay soo weyno waa noqo tii korto ee kaalin qaada waa tahay waxaa dhambaal uu naga soo gaaray aabesalaad maxamed hooyo faadumo afkuul ibraahim doctor maxamed afkuul ibraahim mahad afkuul ibraahim fawsiye afkuul ibraahim falis afkuul ibraahim canab afkuul ibraahim macalin xasan cali xasan xamdi salaad maxamed daa'uud salaad maxamed xaliimo sacdiya salaad maxamed xuriya salaad maxamed iyo ugu dambaysta yuusuf salaad maxamed waxa ay joogaan dadkaasi soomaaliya iyo kanada waxaana ay jecel yihiin inay halkan tahniyad hawada ay u marayaan cadde salaad maxamed iyo hindiye cabdi cabdulaahi oo ku aqalgalay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin iskuwaara ee barheyda kale si ubad qeyrqaba aamin ayaan anaguna leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna dadka diraya waxaa ugu horeeya abwaan ismaaciil yuusuf cabdi waxa uu ku magac dheeryahay jiheeye iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cali yuusuf cabdi xalimo yuusuf cabdi iyo seegeeda iyo caruurteeda hoodo yuusuf cabdi iyo hooyo caasho maxamuud cismaan iyo fanaan saxardiid maxamed saxardiid iyo xaaskiisa fanaan ikraan maxamed caraale fanaan fu'aad cumar cabdi iyo fanaaniin badan baa ku jirta yurub maxamed cabdi baa ku jirta axmed maxamed axmed aarsha baa ku jira waa dhammaantood wada fanaaniin iyo sidoo kale cabdiraxmaan muuse dhamac waa cabdiyare iyo fanaanka ugu dambeeya waa ismahaan xaashi waxaa kaloo ku jira abwaanana way ku jiraan waxaa ugu horeeya abwaan maxamed sugaal abwaan rashiid siyaad oo cabdiya ku jira dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin halkan uga dirayaan axmed xaaji cali cabdi oo ku magac dheer saddexle iyo ooridiisa baa la yidhi umul khayr axmed cismaan geelle oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa maalintii khamiista ee bishuna ay ahayd baa layidhi sagaal iyo tobankii bishan abriil ee sanadkan laba kun sideed iyo toban meherkaasi waxaan ugu ducaynaynaa midkii uu ku xigo aqalgal loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo wiili caano gabaryo caanan aan ugu ducayna heestan noo raacaasho heesta ugu horraysa ibraahim oo dhegaystayaashaan u cayaarayno waa codka baxsan ee fanaanka xasan aadan samatar heesta iyada ayaa dhegaystayaasha isku sheegaysa
hurtida suugaan la xulay waxaa marageeda furay maamuska idin dheeyo murtida suugaan la xulay waxaa mudateena roos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku oran waxaa mudateena roos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku oran waxaa mirateen kalgacal iskiisii mugaabiseen masiyo howd loo bano mawluu nimceeyeyba adduun madan raaxa badan kumaashaan ramad macaa waxaa mirateen kalgacal iskiisii mugaabiseen masiyo howd loo bano mawluu nimceeyeyba adduun madal raaxa badan kumaashaan ramad macaa waa kamaanshe dadkuna golihii martiqaadka iyo mudnaantiinii u yimi waa kamaanshe dadkuna golihii martiqaadka iyo mudnaantiinii u yimi waxaa mudateena roos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku oran waxaa mudateena roos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana meel waa tahay codkii fanaanka xasan aadan samatar ayaan intaas kaga gudbaynaa waa tahay caasho dhabbaalkan waxa uu naga soo gaaray hooyo xaawo maxamed hooyo khatra cabdirasaaq jaamac iyo aye xaliimo axmed sahal iyo ayeyo maryan cilmi calas iyo caasho sulaymaan ismaaciil iyo xabso sulaymaan ismaaciil iyo aasiya sulaymaan ismaaciil iyo asma sulaymaan ismaaciil iyo waxay yidhahdeen xanaan sulaymaan ismaaciil iyo cabdalla sulaymaan ismaaciil maxamed sulaymaan ismaaciil cabdi safar aadan sheekh iyo nasteexo aadan sheekh waxayna jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan mustaf sulaymaan ismaaciil qalyar iyo xaaskiisa igraan aadan waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulmo bashbash iyo barwaaqo anigana aaminayaan raacinaya dhambaalkanna waa tahaniyad dhalasho waxaana dadka diraya ugu horeysa sahro daahir mire iyo fartuuna daahir mire shukri daahir mire faysal daahir mire barkhadle daahir mire iyo sidoo kale cabdifataax daahir mire iyo shukri dhalbaas iyo yuusuf maxamed cali geedi iyo dhammaan bahda isboortiga soomaaliyeed baa la yidhi waxay dhammaantood tahaniyad dhalasho u dirayaan mudane baa la yidhi saadaq daahir mire iyo marwe muno maxamed cali oo ay gabarh ugu dhalatay waddanka britain gabadhaasina waxaa loo bixiyey shukri saadaq daahir mire soo barbaar bay leeyihiin oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin waa tahay heesta kale ee dhegaystayaasheena aanu ciyaarin casho waa hadmaan dadabgelaynaa waxaa wadajir ugu luqeeya faadumo cabdulaahi maande iyo daa'uud cali masxaf
Thank you.
waa tahay hadbaan dadabgelaynaa faadimo cabdulaahi maandiqi iyo codkii daawud cali masxaf ayaan intaas ku dhaafaynaa caasho warqadda xigta
waxay naga soo gaartay dhammaan reer abikar cabdulaahi iyo doctor cabdulqaadir abikar cabdulaahi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda maryan abikar cabdulaahi iyo caruurteeda bashiir abikar cabdulaahi xaaskiisa hindo cali iyo caruurtooda safiye abikar cabdulaahi iyo caruurteeda canab abikar cabdulaahi iyo caruurteeda saynab abikar cabdulaahi iyo odageeda iyo caruurtooda waxay dhammaantood hambalyo iyo ducaba u dirayaan umulkhayr axmed cusmaan gelle iyo xaajigeeda baa la yidhi axmed xaaji cali cabdi saddexleh oo arooskoodu ka dhacay magaalada hargeysa maalintii khamiista ee bishan ay ahayd sagaaliyo tobanka bishan abril ee sanadka laba kun sideed iyo toban waxaanan eebba uga baryaynaa bay idhaahdeen inay noqdaan qoyskii isku waara bashbash iyo barwaaqo ku waara ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo wiilii caano gabarya caanana waa la raaciyey aniguna waxaan raacinayaa aamiin dhambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray adeero maxamed ismaaciil iyo xaaskiisa iyo caruurtooda maxamuud ismaaciil xaaskiisa iyo caruurtooda shire ismaaciil xaaskiisa iyo caruurtooda qadar ismaaciil iyo cabdiwahaab ismaaciil eedo zahro ismaaciil iyo caruurteeda iyo leylo cabdi ismaaciil maxamed cabdulaahi salwe iyo axmed nuur qorane iyo cabdiweli cusmaan bare iyo maxamed daahir cali geele iyo najax daahir waxaa dhammaantood ay jeceliin ay tahaniyad kal iyo laaba halkan ka gaarsiiyaan mustafa suleymaan ismaaciil qalyar iyo xaaskiisa ikraan aadan oo isguursaday waxaanay leeyihiin guurkiina guur khayr nolosha guul ku dhammaysta aamin ayaana nagula leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa intaadan soo qaban heesta xigta dhambaalkan haddaan soo qabto waxa uu naga soo gaaray cusmaan axmed cusmaan geelle dhammaan reer geelle carab aabe axmed cusmaan geelle carab iyo hoyo luula geesood iyo milge axmed cusmaan geelle iyo safiye axmed cusmaan geelle iyo maxamed axmed cusmaan geelle iyo caasho axmed cusmaan geelle iyo seegadii caruurtooda dhammaan waxay joogaan hargeysa sidoo kale asxaab joogta jabuuti ayaa dhambaalkan ku jira waxaanay kala yihiin deeqa geesood iyo seegeeda sharmaarka iyo caruurtooda sahro geesood iyo caruurteeda safiye cali iyo caruurteeda iyo amaara cali iyo xaaskiisa hooyo xabiibo xasan hooyo muraayo xasan idris geesood iyo xaaskiisa iyo jacfar geesood iyo xaaskiisa iyo waxaa la yidhi dhammaan reer geesood waxay hambalyo iyo ducaba u dirayaan umulkhayr axmed cusmaan geelle iyo xaajigeeda axmed xaaji cali cabdi saddexle oo arooskoodu ka dhacay magaalada hargeysa maalintii khamiista bishu ay ahayd sagaaliyo tobanka bisha abriil ee sanadkan laba kun sideed iyo toban waxaana eebigo baryayaan inay noqdaan qoyskii isku waara bashbash iyo barwaaqoona ku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa hees ka mid a heesaha qaraamiga ah uu qaado fanaanka cumar duule cali waana heestii xaafuud
cuskadey alla cawaada daranba aanu cayrsaday mahi cawaada daranba aanu cayrsaday
waa tahay heesta xaafoon iyo codka fanaanka cumar dhuule intaas haddaan ku dhaafna dhinacii dhambaalada mar kale haddaan anba qaadna ibraahim oo dhambaalkan aan soo qabanayo waxa uu naga soo gaaray axmed maxamed cali khaalid maxamed cusmaan dhammaan reer cali saddexle xasan cali saddexle fadxiya malyuun fawziya ifraax ayaan hoodo oo dhammaantood kala jooga yurub maraykanka iyo meelo kale iyo sidoo kale hooyadood baa la yiri aamino maxamed xirsi dhammaan ilma adeertood oo iyana kale ah baa la yiri yuusuf cismaan cabdulaahi iyo injineer maxamed ismaaciil xamaraawi maxamed diiriye xasan axmed maxamed cali khaalid maxamed cusmaan iyo maxamed ibraahim biixi iyo maxamed maxamuud cawaale iyo ismaaciil cali jamalgam waxa ay dhammaantood hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan arooska iyo aroosadda axmed xaaji cali cabdi saddexle iyo umulkhayr axmed cusmaan oo arooskoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin isku waara waa hagaaga waxaa noo baaqaya hooyo xasiile xasan shookey iyo seynab xasan shookey iyo cabdulaahi xasan shookey iyo cabdiqaadir iimaan xasan najmo cabdiqaadir iimaan iyo bakar cabdiqaadir iimaan ibraahim iimaan xasan iyo cabdifataax iimaan xasan iyo cabdifataax cali duurow iyo cabdiqaadir xasan barre iyo cabdifataax cali karkashin iyo waxay yidhahdeen xasan ibraahim milano iyo faraj kamaal iyo fawsiye yuusuf iyo nuur aadan fanyeezi iyo zamzam xaaji waraaba cadde iyo waxay yidhahdeen cali aadan manuur kabuli iyo bakar shariifo moodemoode iyo waxay yidhaahdeenaa qaadi maxamed isaaq kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxaanay jecel yihiin inay taaneed iyo heestan bay gaarsiiyaan xasan iimaan xasan iyo barwaaqo xaafid ibraahim oo ay gabadh ugu dhalatay gobolka baay gaar ahaan waxay yidhaahdeen xaafadda horseed waxaanay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhiga tii soo barbaarto oo waalidkeed iyo dadkeedaba wax tartay aamin ayaan leenahay anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waa tahaniyad dhalasho marka hore waan idin salaanay baa la yiri bdaadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ilaanta afka soomaaliga v o n ka guddoonay mid labadan oan idinsoo gudbinaynaa marka xiga baa la yiri waxaa tahaniyad dhalasho diraya dadka kale ah oo iyo xaliimo sheekh maxamed aabe macalin cabdulle cumar iyo eedo faadimo sheekh cabdi iyo caruurteeda awow bashiir macalin cabdulle cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa mustaf macalin cumar waa dhammaan ilmo macalin cumar nuurta ku jirta sowda ku jirta xamdi ruweydo maryan iyo sidoo kale xaliimo maxamed mukhtaar dhammaantood waa ilmo macalin muxiyadiin waxaanay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin iyagoo isku duuban ay u dirayaan waa tahneed dhalasho sacdiye macalin cabdulle iyo seegeeda bare cali oo ay gabari ku dhalatay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd koob iyo tobankii bishan abril ee sanadka laba kun sideed iyo toban waxaana leenahay bay yidhahdeen soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxaan u soo qabanaynaa dhegaystayaasheenna heesta kale ee halkudhigeedu yahay muna iyo codkii cabdishire jooqle
waa tahay codka jooqle intaas haddaanu ku dhaafno dhambaaladii ugu dambeeyey ibraahin oo mid ka mid ah xuseen xasan xuseen iyo cabdinuur cusmaan cabdi iyo cali cusmaan cabdi iyo maxamed cusmaan cabdi xasan cusmaan cabdi faadumo cusmaan cabdi xaliimo sacdiyo cusmaan cabdi iyo cabdulaahi mukhtaar madyarow iyo cabdirashiid mukhtaar madyarow xaawo mukhtaar madyarow iyo naciimo mukhtaar madyarow naciimo jibriil cabdulaahi iyo aabo cusmaan cabdi macalin iyo hooyo faadumo macalin dhammaan reer cusmaan cabdi waxa ay joogaan soomaaliya iyo kenya waxaynu jeclihiin inay taaniid gaarsiiyaan aabe aadan cusmaan iyo hooyo zaynab cabdulaahi oo gabar ay ugu dhalatay buurhakaba waxaana gabadhaas loo bixi yidhaahdeen mamtaas ducaduna waa xaggiinna mamtaas soo weynaa oo noqotay dadkaeda dalkeeda manfacda anigan aaminayaan raacinaya dhambaalkanna waa tahaniyad aroos waxaana halkan ka diraya dhammaan reer xaaji axmed daahir reer maxamuud xaaji axmed daahir qujufaay waxay kaleeyihiin sahro qujufaay farxiyo qujufaay xasan qujufaay iyo cabdinuur qujufaay iyo cabdinaasir qujufaay dhammaantood waa reer qujufaay kaltuuma ku jirta xaaji xuseen ogaas iyo kaltuumo sheekh rashiid xaaji axmed dhammaantood waxay tahaneed aroos u dirayaan arooska caamir cali cabdille iyo aroosada ilhaan xaaji mustaf xaaji axmed oo ku aqalgalay magaalada london ee waddanka britain waxaan leenahay bay yidhaahdeen isku waara ubad khayr qaba rabbi haydin kala siiyo aamiin heesta ugu dambaysa ee dhegeystayaashan aan u soo qabanaynana waa
kumayaal ku jeer keef keef keef yaarus ku kacno ku wada kacno ku bogaadine keef yaa caruus ku kacno ku wada kacno ku bogaadine